duco kalaa jirto dadka ogeyn ducadaas kusoo qatamaya marka ducadaas wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu salaam hadda dadka xanuunsan inta badan daawooyin iyo cuduro cuduro uu nabiga calayhi salatu noo sheegaa jiro qof kureysanayo bas haddaa yaqiinteeda ala timaadid keliya nabiga calayhi salatu salaam inuu af fartiisa inuu oo sabaabada tan ataxayaadka inuu carabka ugu saaro oo qoyo ayuu ciidda gelinaya hadda waxaa laga yaabaa isbitaalle iyo yurub iyo waxaasaa joogtiin ciid iyo maa laga yaabaa inaad helin laakiin bakeeri ciid lagu shubo galaas galaas ciid ku shubo qofka xanuunsan oo isbitaallada ku jiro haddii galaas caran loogu shubo oo caradaas marka oo fartiisa asaga cid kale maaha fartiisa oo saas u qoyo oo markaas u geliyo meesha xanuunaysa hadduu saaro oo akhriyo ducada nabiga calayhi salatu salaam bismi illaahi turbata ardina magaca ilaahi turba bismi illaahi turbata ardina caradan oo dhulkeena ilahay dhulka saas kale ilahi subxana wa tacaala inuu yidhaaho iyo biriiqi bacdina iyo carabkeena qoyaankiisa candhuufteena ee yushfaa saqiimuna ayaa keena xanuunsan lagu ilaahay ku daaweynayaa biidni rabbina ilaahay rabbigiisa idin idinkiisa qofka hadduu saas yidhaho nabiga calayhi salatu wasalaam meesha uu saas yidhaho saddex jeer le hadduu xataa maalinta sameeyo caradaas uu geliyo oo meesha saaro waxay xanuunaya ka baxayaan aw anaga anaga waxaa ku mashquulnay ikhwaani dadkan waxaan ku mashquulnay markay cudurkan jiniya ku haay waa lagaa tacba iyo maanta dhan laakiin cilaajka waqaayiga ah qofka asaa isku tufayo asaa isdaaweynayo sunnada nabiga alayhi salatu slam soo aroortay inuu caradaas isku daaweyey nabiga candhuuftiisa u qoyey marka dadka waxaa la doonaya inay ogaadaan waxa anfacaya inay yihiin bortectiga ka hortaga cudurku marku kugu dhaco fiiri adkaara la keenay oo ah masaa-i ah maalintii subaxdii la akrinay galabtii maxaas dhan qof protecti u sameynaya hadduu qofka akrinin shaydaanka markay galaan waxa leeyahy marka sheekh hebel lala tago mushkila waa markaas haddee business iyo markaas ay gashaan waa dhibaato marka nasal allah subxana wa tacaala wa tacala marka xadiiskeena maanta wuxuu ka yahay aadaabtaas inaa qofka soo booqatid oo labo inaad u duceysid inaad asaga iyo duceey aad tiraahid iyo tan kale oo ah inaad ugu sheekaynin geeri hebela cudurka inta laga hayaa meeshaas heblow u dhintay qofka lama dhaho ma ogola diinta heblow cudurkaas u dhintay maya amaalka cali ibn abi aalib markuu nebiga kasoo baxay uu xanuunsanaa nebiga xadiis ka warna layidhi nebi dadkana uma galaynin cali yaa u galayeen keliya markuu geeriyoonayo wuxuu yihi khayr waa alxamdulillah waa fiican yahay dadka saasaa la raa inaa u bashaarsa laa tilaata ninka waa laga deeriyey iyo waa laga taga maaha khaasatan agtiisa markaad joogtid waxaa la rabaa maxaa dhacay wuxuu nabiga alayhi salatu salaam malaa'igta ayaan iyo ajiibaysa ilahay xaqa hana tus dhammaanteen